Munaasabadda Hargabka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka dhanka samafalka iyo mashaariicda gobolka Mudug ee Galmudug iyo sidoo kale xubno ka socday maamulka dowladda oo hogaaminayay guddoomiyaha dowladda hoose Cabdirahmaan Sheekh Xasan Jimcaale iyo mas-uuliyiin ka socda hay'adda SPL oo ka howlsha deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug goobahan la xari jiray ayaa waxaa loogu talagalay in wax lagu baro laguna ciyaarsiiyo caruurta ku nool kaamuka dooxa mudug iyo sidoo kale kaamka deegaan oo kamid ah kaamka barakacaysha ku yaala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug mid kamid a madaxda hay-adda s b l ayaa ka warbixiyey dhismaha xarumahan ay ugu talagaleen wax lagu baro caruurta ku nool kaamka ku yaala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kaam deegaan iyo kaam dooxa mudug waxaan ka dhisnay min laba guri iyo barandadooda laba barandoo iyo laba musqulood iyo iyo ahaan biyood iyo deydkooda ooan ugu talagalnay haweenka iyo caruurta in lagu ciyaarsi wax lagu baro lagu tababaro waxaan keennay oo kale qalab agab ay ku ciyaarayaan dhammaan caruurtu hadday ahaan lahayd wifow hadday ahaan lahayd banooniga gacanta hadday ahaan lahayd kalluugta hadday ahaan lahayd alaab laysku xirxirayo hadday ahaan lahayd wifowgii dhammaan wixii oo dhan oo alaab ilmahaas ay u baahnaayeen oo dhan waa keenay labada kaamba waxaa kale oo aan diyaarinay gogoshii lagu fadhiisan lahaa iyo kuraastoodii waxaan kale oo aan uga dhignay deydka birta waxa weeye dhallinyarada ilmaha yararka ah oo bannaanka jooga inay arkaan waxa meesha ka socda oo ay ka qayb galaan ciyaarahaas iyo waxaas laba barayo duqa degmada gaalka cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo ka hadlaya goobta xarijarka ayaa sheegay in wax wanaagsan ay tahay in la helo goobo lagu tababaro caruurta barakacyaasha ee xilligan adeeg la daaradhacaya xaalada nololeed iyo midda waxbarasho ee ka jirta deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo isagoona u mahad celiyey hay-adda s b l oo shaqadani qabatay dhistana xarumahan u tagan wax ku bartan caruurta kaamka ku jira aad baan kaga mahad celinaynaa shaqadii tayada lahayd runtii lagu didaalay halkaa laga qabto qiimaha badan si gooni waxaan rabaa inaan sba lagu mahad celiyo afartii qol iyo wixii la socday ee ahayd mashruuca sajafe laga dhiso ee loo dhiso hooyooyinka iyo carruurta ee runtii muhiimka aadka noogu ahaa si qurux badan shaqadii loo qabtay loo soo gebagabeeyey cali iyo dhammaan asxaabta tiimka waxaa le waa mahadsantihiin aad baan kaga mahad celinaynaa didaalkiinna annagana waa ku faraxsannahay in bulshada loo helo in bulshada loo helo adeegan oo runtii indhihiinna ku arkaysaan intuu ka kooban yahay aad iyo aad buu muhiim nugu yahay ilmaha hadday tahay hadday hooyooyinka tahay waxaan rabaa inaan bogaadiyo mashruucan esajaf didaalkii iyo wakhtigii dhammaan lagu bixiyey ee igu horraysa dowladda galmudug iyo dhammaan s b l iyo tiimamka mashaariicda qaatay ee halkan hawsha ka haya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabnaa reer deegaan iyo reer dooxa mudug reer deegaan iyo reer dooxa mudug waxaan rabnaa inaad wixiina ilaashataan waa laydiin adeegay dhulkiibaa dowladda hoose bixisay wixii laga dhisi lahaana s b l baa idiin dhistay saaka siday u qorxoon yihin waa u jeedaan hadday gogol tahay iyo hadday fensinka tahay iyo hadday guryaha tahay iyo hadday qalabka tahay waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto shaqadii loogu talagala lagu qabto haddana la ilaaliyo caruurta ku jirta kaamka barakacyaasha ee magaalooyinka dalka ee inta badan waxbarasho ku filan taasoo loogu sababay inaysan awoodin inay iska baxshaan lacagaha wax lagu barto iyo sidoo kale xarumaha wax lagu barto u dhoweyn meelaha kaamka ku yaalaan